madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa saxaafadda u sheegay in madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta uu kala hadlay caqabadaha dadka soomaaliyeed ay ku qabaan duulimaadyada ka ambabaxa magaalada muqdisho iyo doonayay inay sida tooska u gaaraan magaalada nairobi oo inta badan lasii marsiiyo magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya halkaasi oo baaritaano dhanka amniga quseeya lagu marsiiyo dadka taasi oo ah caqabad weyn oo bulshada soomaaliyeed u gaar ah islamarkaana ay la kulmaan xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay madaxweynaha kenya arrintaasi inuu u ballan qaaday in la dhammayn doono islamarkaana guddiyo farsamo oo labada dhinac ka kooban loo xilsaaray waxay kaloo ka wada hadleen labada dhinac iskaashiga dhanka ganacsiga gaar ahaan xuduudda isu tallaabideeda labada dal dhaqaalaha muxuu ahay labada dal iyo ganacsiga labada dal uu isaga gudbaayo oo lagu magacaabo xuduudda labadeeda dhinac in laga abuuro zones ama xayndaab dhaqaale oo ganacsatada iyo dadka soomaalida ee dadka kenyaanka ay ku wada wadaagaan dabcan iyo in la fududeeyo sideedaba guud ahaan isu socodka oo ugu horreeya wax dhaqaalaha dhaqdhaqaajiya ee wadaa waa dadka iyo gaadiidka in labadaba la jilciyo ayaa lagu ballamay hawshaasna si fiican ayaa looga guddiyo farsamo oo ka soo shaqayn doono mustaqbalka dhowna waa la sameeyey dadka soomaalida muddo dheer waxay dhib ku qabeen arrinta wajeer arrinta wajeer comblitely meesha waa laga bixinayaa laakiin dee amnigu waana wada khuseeyaa inaan wada ilaalino aariboorka muqdishoa qaraxya ka soo baxeen annaga sharaf noo ma aha kenya dhibaata ku dhacdayna ayaguna muxuu ahay sharaf umaha ama labadaba inaan ka wada shaqayno oo aan shaqayno marka guddiyo farsamaha howlgeli doono sidii muqdisho iyo nairobi toos isugu xirmaan sida ugu dhaqsi badan dadka soomaaliyed viisayaasha in loo fududeeyaa ka mid ah maxaan ku raha dhaqdhaqaaqa lacagaha ka mid ah bangiyada in la isweydaarsado oo bangiyada kenya ay yimaadaan dalkan ay ka shaqeeyaan bangiyo soomaaliyeed kenya ay ka shaqeeyaan bangiya muxuu ahay kenyatina inay halkan ay yimaadaan hay-adaha caymiska sidoo kale inay ayaguna ay yimaadaan dadka soomaaliyeed ayaa dhibaato weyn waxa ay ku qabaan marka ay doonayaan inay gaaraan dalka kenya inay la kulmaan tacadiyo kala duwan oo kaga imaanaya booliiska kenya maadaama diyaaradda ay ka raacaan muqdisho ay sii marto magaalada wajeer halkaasi oo baaritaano dhanka amniga oo saacado badan qaata lagu sameeyo dadka soomaalida keliya balse dadka kaleeto ay si toos ah duulimaadyadooda ugu tagaan magaalada nairobi dowladda kenya ayaa ciidankeeda waxa ay ka mid yihiin amisom waxayna kenya dagaal kula jirta ururka al-shabaab oo qaraxyo iyo dilo qorshaysan ka fuliya gudaha dalka kenya